bismi illaahi raxmaan iraxiim waa idin salaama dhammaantiin meediiha maanta halkan isugu yimid waxaan rabaa inaan ka jawaabo arrin aan social mediaha ka maqlay oo ah warqad uu soo qoray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare oo u qornayd xilka qaadis anagoo ka jawaabaya warqaddaas waxaan leeyahay waa sharci darro waxay ka soo horjeeddaa dastuurka u yaalla dalka iyo kan dowlad goboleedka hirshabeelle sababtoo ah mar haddii la gaadho kambeyn iyo lixda bilow ugu dambaysa dowladnimada qofna xil looma dhiibi karo qofna xil lagama qaadi karo iyadoo ujeeddadu ay tahay in la og yahay waxa maanta dhacay inay dhacayaan oo markii lagu dhowaado xilliga doorashooyinka ee dadka madaxda ah uu galo khalkhal siyaasadeed isla markaana ay taageero ku raadsadaan inay waxna xilka ka qaadaan waxna xilka u dhiibaan marka waxaan leeyahay maxamed cabdi waare war la qabaa xiise ma leh waxaan kuwa adiga kula mid ah oo sidaadoo kale u feelgaroobay ayaa hore u sameeyey marka ma shaqaynayso waa qodobka soo horjeeda dastuurka in qofku wuxuu isku aadisto ee qofkii uu arko inuu challenge ku yahay ama uu kursigiisu ku dhow yahay ama damaca ku jira isaga mid lamida uu ku jiro inuu xilka ka qaado waxaan leeyahay marka fikirkaasi waa fikir oo faashil ah oo hortaa lagu soo fashilmay anagoo ku hadlaaya magaca maamulka gobolka hiiraan iyo magacaygaba waxaan cambaaraynaa dhaqanka xun iyo hogaaminta xun ee maanta ka jirta dowlad goboleedka hirshabeelle ee u baahan in dib loo dhiso waxaan leeyahay waxaad ku feelgarowday hogaamintaadii dhinaca siyaasadda waxaad og tahay inaad wax ka qabo waysay xaanshidii adiga aada qortay ee aad guddoomiyaha degmada buulaburta ku magacaawday ee aad buulaburta geysay ee aad meel mari waysay ee soddon casho aad meesha jiiftay oo aad ku feelgarowday oo aad ka carartay ayaan muddo toddoba maalmood ee ku soo dhammeeyey adoo ka xun arrimaha noocaas ah iyo kuwa la mid ah oan waddanka ka qabtay oan gobolka ka qabtay ayaa kugu riday masayrka noocan oo kale ah marka waxaan filaayay caqligaaga iyo garashadaadu ina intaas ay ka badan tahay marka waa nasiib darro waddankaan wada leenahay waan u shaqaynaynaa yeelina mayno dhaqamada noocaas oo kale inay meel maraan muddadii aan meesha joognay waxaan ka qabannay mashaariic waaweyn oo waxtar leh kuwo kaloo badanna hadda ayay noo ballansanaayeen waxaa markhaati ka ah meesha maanta aad arkaysaan oo aan taaganahay oo kaamarooyinka ay ahaayaan noocay u taallo iyo standarkeeda waa aragtaan markaan imaanaynana waxay ahayd musquuloo kale wax lagu tilmaamo waxaan leeyahay si deg deg ah ha loo helo dhismo cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle ha loo soo gurmado dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka sidii loo dhisi lahaa maamulkaas hirshabeelle ee fashilmay annagoo rajaynayna ilaahay idankiis in uu heli doono cadaalad iyo dhismo wanaagsan anoo ka faa'iidaysanaya fursadda maanta waxaan rabaa inaan sheego saddexdii sane maxamed cabdi waare uu joogay dowlad goboleedka hirshabeelle hal ceel uu qoday ma jiro magaalada jowhar ee caasimadda u ah dowlad goboleedka hirshabeelle ee aan daraad tegey hal biiba taxta laguma soo kordhin ceel warkiisa iska dhaaf intii joogaa ka qaxday waddadii furneed ay xidhantay wixii la qabanaya qabsoomi waayey marka hiraana warkeedaba iska dhaaf wuu yimaadaa markuu yimaadana wuxuu u yimaadaa danooyin kaleo isaga u gaar ah oo kulligood wada ah wada lugooyo ma aha qof runtii ujeeddadiisu ay tahay inuu shaqeeyo ama ambishan iyo damac siyaasadeed leh waa nin damac dhaqaale caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku baysgaraysan yahay qof noocaasana ma noqon karo leadership oo dalkay dadka dhisa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan ilaalinaynaa dastuurka waxaan u hogaansamaynaa qawaaniinta dawliga ah ee, haba yaraatee ee, wax aqoonsi ah oo ay leedahay warqaddaasi ma jirto ee, umana hoggaansami doono ee, guddoomiyaha sharciga ah ee dastuuriga ah ee gobolka hiiraan ee, annaga ayaa ah ilaa iyo inta laga gaarayo dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle aad iyo aad ayay umahadsan tihiin ee, halka waxaan u diraa inay sida ugu dhaqsaha badan usoo farageliso arrimahan mas-uuliyadda guud ee waddanka soomaaliya iyada ayaa iska leh marka mar haddii statekii uu fashilmay ee leadershipkiisii uu fashilmay ee maamulkii meesha ka jira uu fashilmay muddo saddex sano ah caqliga meesha yaalla uu ahaa aan shilmaan ku raadsanno iyo shaxaad uu noqday ee haba yaraatee waxqabad aanu jirin ee waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka ee beesha caalamka in si deg dega loo soo fargeliyo ee dowlad goboleedka hirshabelle sidii maamul loogu samayn lahaa Dastu- dastuuradoo dhan waa isku wada qaynuun waaye dastuurka eh, hirshabelle eh, wuxuu eh, ka yimid dastuurka dowladda soomaaliya eh, waana eh, sharci caalami ah oo dunidao dhanna laga wada aqoonsan yahay soomaaliya oo dhan laga wada aqoonsan yahay eh, oo looga soo horjeedo eh, dictatorshipka eh, marka qodobkaas waa qodob dastuuri ah oo runtii eh, u heelinaya geedi socodka doorashooyinka eh, sidaad ogtihiinna shalay waxaa ku dhawaaqay wakiilkii rasmiga ah ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle guddoomiyaha baarlamaanka isaga ayaa ah ninka ilaaliya dastuurka saad maqlaysiinna shalay asagaa ku dhawaaqay inuu qodobkaasi uu yahay qodob dastuuri ah oo jaban kulley dagaalka rasmiga ah madaxweynuhu wuxuu bilaabay markii aan buluurta ka soo noqday isagoo ujeeddadiisuna ay tahay eh, inuu mar kasta uu gobolka keeno nin isaga aan u arkin inuu khatar siyaasadeed uu ku yahay nin ka dambeeya ama ka liita isaga oo loodarshiibnimadiisana a wada taqaanaan marka eh, arrintaas marka waxay keentay cabsi gashay isaga oo cabsi runtii wuxuushnimo ah marka eh, arrimahaas way jiraan eh, waa arrimo saxa waaye cabsi badan way gashay eh, waddankana waa la wada leeyahay eh, anna ambition hortiis ayaan qabay eh, siyaasaddana waa uga soo horreeyey hortiis ayaan ka shaqayn jiray marka eh, arrimahaas way jiraan Eh, waa mahadsan tahay runtii waa su-aal muhiim ah waaye Eh, annagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ilaalino dastuurka waxaan u taaganahay danaha iyo dastuurka dadka eh, aan matelo gobolka hiiraan inaan ilaaliyo diyaar uma ihi ummaddeenna in la baabi'iyo diyaar uma ihi eh, in hiiraan la kufsado arrimahani waa kufsi waaye Eh, ninka maxaan ku rahdaa liidarka u ahna waa nin shilmaan oo u muuqato ee uma muuqato eh, waxyaabaha aan ka hadlayno oo qadiyadda gobolka hiiraan ah wax badanna waa isku qabannay Eh, dadkana markhaati ayay ka yihiin marka anigu waxaan diyaar u ahay inaan u taagnaado maslaxada iyo danaha gobolka hiiraan ilaa iyo inta aan maxaan ku rahdaa aan joogo iyo intaan